بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله تعالى أبواب إقامة الصلوات wasunnati fiiha salaada oogitaankeeda xadiidta ku soo aroortay abwaabteedii waaye sunnada ku soo aroortay salaada oogitaankeeda abwaabteedii waaye iqaamatu salawaat marka waxaa laga wadaa ay adaa'uhaa cala alwajhi almashruuc salaaddii in marka loo oogo habkii loo jideeyey waa in la amray alma'muuri biha waa siduu alla u yidhi wa aqiimu salaata iqaamadaas marka waxaa soo gelayo waa baababka layidhaha baabu sifati salaati salaada sifadeeda xadiidteeda iyo ayuu halkan ayuu ka bilaabaan qaala baabu iftitaaxi salaati salaada furfurashadeedii caddaynteediibuu u baab yahay وبالإسناaد qال xdثna علي بن محمد الطنافسي qال xdثna أbو أسامة وهو حماad بن أسامة الكوفي qال xdثnي cبدالحميد بن جعفر وهو الأنصاaري صدوq رمya بالqدر وربma whm rawى lh البخاaري تعليqا ومسلم والأربcة qال xdثna محمد بن cمر بن cطاء وهو الcاamري ثقة qaala samictu abaa xumaydin asaacidiy abuu xumayd asaacidi magaciisa cabduraxmaan ibnu sacdin ayaa la yidhaahdaa saxaabadii buu ka mid ahaa ansaari buu ahaa xadiidkanna uu soo wado waa xadiid dheer oo bukhaari iyo meelo badan ku yimid waana xadiidka wuxuu ka mid yahay axaadiidta lafdhabarka u ah sifadii nebiga u tukan jiray sal ll salam axaadiidta marka sifadii uu nebiga u tukan jiray aasaaska u eh lagu dhiso waxa ay yihiin xadiii lmusii salaatahu rifaacata bni raafic uu warinayo iyo riwaayada abi hurayra iyo xadiidka waa'il bni xujrin oo muslim iyo uu wariyey xadiid abi xumayd oo isagana markaa yacni kan ah yaa saddexdaas axaadiid baa iyo malik bnu lxuwayris xadiidkiisa saddexdaas baa ugu badan yacni sifadii nebiga u tukan jiray iyo xadiidta ka hadlayso weliba abuu xumayd toddoba saxaabi dhexdooda ayuu ka sameeyey salaaddii intuu dukaday oo markaa yacnii sifadii salaadda uga dhex sheekeeyey qaala samictu abaa xumaydin asaacidiyi qaala samictu abaa xumaydin asaacidiy yaquulu isagoo dhahayaan maqlay kaana rasuulu llahi sal slm nebigu wuxuu ahaa idaa qaama ila asalaati salaada haddii uu u kaco istaqbala alqiblata qiblada ayuu u jeesanayuu qaabilayey fiihi wujuubu istiqbaali alqibla marka waxaa ku jirta meeshaani qiblada in loo jeestaa waajibnimadeeda laga qaadana waayo salluu kamaa ra'aytumuunii usallii iyo wa aqiimu salaata iyo ayaa ficilka nebiga uu fasiraa meeshaan marka in qiblada loo jeesto xadiidkii musii salaatahuna waaba ku jirtay oo nebigu sal ll ly slam wuxuu yidhi wastaqbil ilqiblata qiblada u jeeso marar marka qiblada aan layska yacni qofka laga dhaafay waa jirtaa salaada sunnada marka safarka lagu jiro gaadiidka uu saaran yahay oo kale iyo dagaalka marka lagu jiro si kale ay suurtagal u noqon weyso in qibladii la qaabilo iyo adu xaalaad naadir aho sidaasa marka laga reebo wa rafaca yadayhi labadiisii gacmood buu kor yeelay waxaa kaloo laga qaadanaa marka fiihi rafculyadayni cinda takbiirati alixraam marka takbiiratulixraamka la xirana in gacmaha kor loo qaado xadiidka ibnu cumarna wuxuu ku daray marka la rukuucayo marka la ictidaalayo iyo marka ragcada yacni atixiyaadka labaad atixiyaadka koowaad laga soo kacan ujeeda wa rafaca yadayhi labadiisii gacmood buu kor yeelay wa qaala wuxuu yidhi allaahu akbar marka takbiiratulixraamkuna inay rukni tahay rafculyadaynku waa sunno istiqbaaluulqibla waa shardi allahu akbartana waa rukni oo takbiirat lixraamka wbihi qala xadaana abu bakr bnu abi shayba qala xadaana zayd bnu اlxubaab wahuwa alcukliyu qala xadaanii jacfar bnu sulaymaan aلdubaciy qala xadaanii caliy bnu caliyin الrifaaciy ninkan caliy bnu caliyin الrifaaciy alyashkuriyu ayaa layra abu ismaaciil albasri laa ba'sa bihi rumya bاlqadr wakana caabidan rawaa lahu اlbukhaariyu fi اladab اlmufrad wاlarbaca ayb xoogaa marka ninkan khilaaf iyo hadal baa ku jira ibnu xajar marka laa ba'sa bihi buu ka cabiray laakiin bacdi la'ima ayaa jarxinayo xadiidkaba xataa ku daciifiye isaga dirta saan sheegayno can abi lmutawakil wahuwa annaajiyu abulmutawakil annaajiy iqa can abi saciidin alkhudriyi qaala kaana rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa yastaftixu salaatahu salaadiisa inuu ayuu furfuranayey yaquulu wuxuu dhahayey subxaanaka allaahuma wabixamdika ilaahow waan ku nasahayaa wabixamdika multabisan bixamdika anoo ammaantaada ku dheehan tabaaraka smuka magacaaga ayaa sarreeyo ama yacnii magacaaga ayaa ceeb iyo nuqsaan ka hufan wa tacaalaa jadduka weynaantaada ayaa sarrayso ay watacaalaa cadamatuka wa jalaaluka walaa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro hayruka adiga hayrka macbuud adiga xaq lagu caabudo aan adiga ahayn ma jiro xadiidkan marka xadiid abi saciid wuxuu sheegayaa marka ducaa-ulistiftaaxa qaarkood waxa lagu akhrinayo oo marka allahu akbar ou qofku uu yidhaahdo kadib marka subxaanaka allahuma bixamdika tabaaraka smuka watacaala jadduka walaa ilaaha hayruka sidaa inu dhahay xadiidkan marka bacdi alculamaa waxay ku cileeyeen caliyu bnu caliyin caliy bnu caliy alrifaaciy alyashkuriy ayay ku cileeyeen culimada waxaa ka mid ah yaxya bnu saciidin alqataan axmed ibnu xambal ayaa ka mid ah ibnu khusaymana waxa uu yidhi laa aclamu fi liftitaaxi bisubxaanaka allaahumma khabaran haabitan wuxuu yidhi subxaanaka allaahuma wabixamdika uma ogi buu yidhi khabar haabit ah oo nebiga ka sugan oo ducadan in lagu furfurto tilmaamayo ma hayuu marka caliy bnu caliyinkan ayay ku daciifinayaan dabcan cumar radi allaahu canhu isaga cumar bnu اlkhadaab mowquuf ahaan waa looga wariyey laakiin marfuuc ahaan nebiga sal l salam xadiidkiisu war badan baa ku jira sida ay ibnu khusaymaba uu sheegayo wbihi qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shaybata wacaliyu bnu muxamadi wahuwa طanaafisiyu qaala xadaanaa muxamed bnu fudayl can cumaarata bni اlqacqaac can abi zurcata wahuwa abu zurcata bni camr bni jariir bni cabdillaahi اlbajaliy can abi hurayrata qaala kaana rasuulu اllahi sal slam nebigu wuxuu ahaa idaa kabara haddii uu allahu akbar yidhaahdo sakata waa aamusaye bayna atakbiiri waalqiraa'ati takbiirta iyo qiraa'ada inta u dhaxayso allahu akbar marku dhaho allahu akbarta iyo faatixada aqrinteeda inta u dhaxayso waa aamusaye fa akhbirnii ii sheeg maa taquulu ara'ayta ha cafan faqultu waxaan idhi idaa ka ahay kaana rasuulullahi sal slam nebigu wuxuu ahaa idaa kabara haddii uu allahu akbar yidhaah sakata bayna atakbiiri walqiraa'ati wa aamusaye qaala waxa uu yidhi abuu hurayra faqultu waxaan idhi biabii anta wa ummii hooyaday iyo aabbahay mid lagu furtaa tahee ara'ayta bal ii sheeg sukuutaka aamusitaankaaga bayna atakbiiri waalqiraa'ati takbiirta ee qiraa'ada dhexdooda aad aamusayso fa akhbirnii ii sheeg maa taquulu waxa aad dhahayso marka sukuut aamusiduu sheegay waxa aad odhanaysidoo aad dhahaysana ii sheegna waa yidhi markaasee isu qabanaya marka nacam macnaha waxay tahay sukuudku wuxuu u jeedaa wax aad la jahraysidood kor u qaadaysa ma jiro nuuxnuuxinta oo afkiisa nuuxnuuxinayana waa dareemay inuu wax akhrinayo markaa wuxuu leeyahay waad waxba lagaama maqlaayo waxna waad akhrinaysaa ee maxaad akhrisaa marka ii sheeg inuu weydiiyo marka taasaa keentay marka ducaa-ulistiftaax inaan lala jahrayninaa laga qaadana oo iyada marka min sunnatihaa in hoos loo akhriyo inay tahay waxaa sugnaatay cumar inuu mararka qaar kor u qaadi jiro uu la jahri jiray culummadu waxay ku xambaaraan marka litacliim dadka inuu baro marmar marka wixii ay ahayd in hoos loo dhigo mararka qaar kor haddii loo qaadayo litacliimna loo yeelayo laa ba'sa waayahay qaala waxa uu yidhi aquulu waxaan dhahaa allaahuma baacid baynii wa bayna khataayaaya allaahuma yaa allaahu allow baacid fogey beynii aniga iyo bayna khataayaaya gafafyaalkayga kamaa sidii baacadta aad u kala fogaysay bayna almashriqi waalmaqribi qorax soo bax iyo qorax dhac allaahuma yaa allaahu allow naqiinii iga nadiifi oo iga dahir min khataayaaya gafafyaalkayga yacnii xaggooda yacnii nadiifi kathawbi alabyadi marada cad oo kale min addanasi wasaqda laga nadiifiyo allaahuma yaa allaahu allow iqsilnii igu dhaq min khataayaaya gafafyaalkayga xaggooda ku dhaq bilmaa'i biyo iyo wathalji baraf iyo walbaradi qabow ayb ducadan marka saxiixaynkay ku taallaa ducaaul-iftitaaxa ama ducaaulistiftaaxa middaani warkama taagna farad iyo sunno labadaba in lagu akhri karo middaan allaahuma baacid beynii wa bayna khataayaaya oo saxiixaynkay ku sugan tahay ishkaal baa marka la keenayo waxaa la yidhi biyo qabow maxaa loo dhahayaa wasaqda waxa zuulin og biyaha kulul biyaha kulul iyo biyaha qabow wasaqda biyaha kulul ayaa goyn og maxaa marka biyo qabow halkan loo dhahaa wasaqna waa la sheegay su-aashaas marka alimaam ibnulqayima isweydiiyey iqaadatu lahfaanka ibnu taymiyana waa inuu ka jawaabay buu sheegay wuxuuna uga jawaabay ou tilmaamay dee dunuubtu waxay leedahay hur iyo kulayl ay leedahay waa dab hurkaas iyo kulaylkuna wax qabooba marka lagu damiyaa sidaasaa marka biyaha qaboow ee loo tilmaamay ayb sidaasuu sheegay sibd ibn اlcajami sharaxiisa kitaabkanna waa ku sheegay taas lafteeda ayb ducaaul-istiftaaxani marka in salaada lagu furfuran karo wabihi qaala xadaثna cali bnu muxamedi huwa الطanaafisiy wacabdullahi bnu cimraana wahuwa abu muxamed alasbahaniyu saduuq min afraadi bni maaja qaala xadaثna abu muaawiyata wahuwa abu mucaawiyata الdariir muxamed bnu khaasim qala xadaثna xaariثaة bnu abi الrijaal wahuwa الnajaariyu اlmadaniyu ضaciifun ninkan waa ضaciif tirmidi ibnu maajah baa u wariyaan can camrata can caaئishaةa ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam kaana wuxuu ahaa rasuulka ida اftataxa salaata salaada hadduu furfuranaayo qaala subxaanaka allahuma wabixamdika tabaaraka smuk watacaalى jaduka walaa ilaaha gayruk saas u dhahaya imaam axmed iyo keyrkiisba waxay ku cileeyeen xadiidkan xaariثatu bnu abirijaal ayaa ku jira oo daciif ah idan marka subxaanaka allaahuma min xadiidi caaishana waa daciif min xadiidi abi saciidna waa soo marnay oo iyadana cali bnu caliyin الrifaaciy cumar riwaayat cumar marka ayaa ugu dhow oo mowquuf ah mowquufkaas marka xukmu rafci in la siiyo waa iska dhici kartaa ayb alimaamu shaafici isaga wuxuu sunneeyey wajahtu wajhii liladii fatara asamaawaati walarda xaniifa xadiidka in iyadana ducaaul-iftitaaxa ay ka mid tahay muslimaa wariyey marka allaahuma baacid oo saxiixaynka muttafaqa ah muttafaq calayhi wajahtu wajhii oo muslim uu wariyey iyo adciyooyin kale subxaanaka allaahumana de ibnu khuseyma waa tow lahaa habar haabit oo ku soo arooray ma leh waa tii uu yidhi qaala baabu listicaadati fi salaati magangalka ilaahay la magangelayo salaada dhexdeeda isticaadada wabihi qaala xadaana moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaana moxamed bnu jacfar wahuwa qundar qaala xadaana shucbatu can camr bni murata can caasimin alcanasiy waa caasim ibni cumayr alcanasiy maqbuulun abu daawuud ibnu maajah baa u wariyaan ninkan marka jahaala ku sugan mutaabacu u baahaya ugu yaraan haddii la soo dhoweeyey xaalkiisa can ibni jubayr bni mucim jubayr ibni mucim wiilkiisaan magaciisa waxaa la yidhaha naafic naafic ibni jubayr ibni mucim oo wahiqatun faadil can abiihi qaala ra'aytu rasuula اllahi sal l slam nabigaan arkay xiina dakhala fi salaati markuu salaada galay qaala wuxuu yidhi allahu akbar kabiira allahu akbar kabiira alaaan alxamdu lilaahi kaiira alxamdu lilaahi kaiira alaaan subxaana allahi bukrata waasiila alaaa maraatin allahuma ya allahu allow inii acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min ashayطaani اrajiimi shaydaankii la fogeeyey min hamzihi ayaan kaa magangelayaa waalidiisa iyo lagadkiisa inuu ilagdo ayb yani hamzuhu waa almuutatu waa nowcun min aljunuuni waasarci nooc waalli iyo suuxdin oo jinnigu uu marka sababkeeda leeyahay ayb wanafkihi kibirkiisaan kaa magangelayaa wanafhihi shicirkiisaan kaa magangelayaa iyo gabaygiisa ayb marka intaa dambe allahuma inii acuudu bika min ashayطaani الrajiim tou ka rabaa ilaa akhirihi qaala camrun waxau yidhi camar hamzuhu almuutatu waa nooc waalida ka mida ama suuxdinta iyo waxyaabahaas wanafhuhu ashicru waayo wanafquhuna alkibru wbihi qaala xadaana caliyu bnu lmundir wahuwa alkuufiyu saduuqun yatashayac rawaa lahu tirmidiyu wاnasaa-iyu bnu maaja qaala xadaana bnu fudaylin qaala xadaana caطaءu bnu saa'ib can abi cabdiraxmaan asulamiy can ibni mascuudin can الnabiyi sal slm qaala allahuma inii acuudu bika min ashayطaani اrajiimi wahamzihi wanafkihi wanafih qaala hamzhu اlmuutatu wanafhu shicru wanafkuhu اlkibru ayb xadiidkan isnaadkiisa dacfi baa ku jiro cadaa bnu saa'ib waa isku markii dambe ikhtilaad baa ku dhacay moxamed bnu fudaylka ka warinayana wuxuu ka mid yahay miman samica minhu bacda alikhtilaad dabarina xadiidkan marka tahdiibul aathaarka waa ku daciifiyey qismiga musnad cumar qaybtaas ayb waxaa marka abu daawuud iطayaalisi iyo xadiidka soo mawquufou soo saaray dabaraani sidoo kale iyo bayhaqi min طariiqi xamaad bni salma can caطaa bihi samaacu xamaad bni salma min caطaa'na qadiim inuu ahaay iyo warka ku jira waa ka soo hadalna hadda ka hor marka xadiidka saxa waxaa la dhihi karaa saxa mawquufan laakiin marfuucu moxamed bnu fudayl ayaa caطaa ka warinayo caطaa'na waa moxamed bnu fudaylna wuxuu ka mid yahay dadkii cadaa ka maqlay bacda alikhtilaaq qaala baabu wadci اlyamiini midigta saarideeda cala shimaali bidixda korkeeda fi salaati salaada dhexdeeda yani gacanta midigta in bidixda la kor saaro marka salaada lagu jiro qiyaamka oo yani la akhrinayo qiraa'ada marka xadiidkan marka wuxuu rabaa inuu yidhaahdo sunnat اlqabdi wuxuu baabaysanaa sunnat lqabdi gacmaha in laysku qabto marka la taagan yahay sunnadeeduu rabaa inuu ku sheega halkan masaladuna marka de qabdi iyo irsaal ayay kala leedahay irsaalka waxaa loo nisbeeyaa imaam maalik inkastoo war badan oo ku jira imaam maalik ay culimo badan ay leeyihin maya irsaalku madhabtiisa maahayn ay dhahayaano isaga kaana yaqbid oo laba midigta wuxuu saari jiray bidixda halka la saaraayo maahan hadda wuxuu isagu tarjamayo wuxuu tarjamaa aslan in midigta bidixda la kor saaro marka la tukanayo oo aan la sii daynin labadii gacmood la sii daynin marka dabcan de mutaakhiriinta hadda madhabka maalig kolleytaba waxa uu ku socdaa irsaalka kaasay ayagu ku camal falaan ayb xataa ada calaamad waxay uga dhigayaanba mararka qaar qofkii labada gacmood isu saaran tahay meelaha qaarkood dadka caamadooda ah oo qof labada gacmood isu saaran salaaddii ku jiro waxaa laga yaabaa inayba ka aaminsan yihiin inuu mubtadic yahay an diin cusub la imaado waxay leeyihiin man qabada faqbiduuhu labada gacmood ninkii isa saarta salaada dhexdeeda qabtay leeyihin qabta ummad walbaa marka waxaa dhici karta de xawaashida xaashiyooyinkii dambe iyo wax un layskaga arkayo aan aad loogu fiirsanin baa dadka ku dhagaayo khalaas marka waxay noqonayaan diin shaa'ica wax ka duwan ninkii lagu arka bis waay gaal camalaa loola dhaqmaa saas marka ma toosna ayb wabihi qaala وبه قال xدثنا cثمان بن أبي شhيبة قال xدثنا أبوالأحوص عن سماك بن xرب وهو عني عن qبيصة بن هلب qبيصة بن هلبن الطائي الكوفي مqبول أبو dاود ترمdي بن ماجه u wariya عن أبيه aبهi هلبن الطائي صحاaبي qaala kaana النabiyu sal ا slm nebigu wuxuu ahaa yaummunaa waa noo imaam noqonaye fayahudu shimaalahu bidixdiisau qabanayey biyamiinihi midigtou ku qabanaayey bidixdaa la qabanaa midigtaa lagu qabanaa marka yaa koreeya labadooda midigtaa koreyso xadiidka marka isnaadkiisa ninkan qabiisatu bnu hulb aطaa'i jahaala ku sugan isagoo marka daciif ku yahay laakiin matniga xadiidku waa saxeex riwaayad badanuu keenay wabihi qaala xadaanaa caliy bnu muxamedin qaala xadaanaa cabdulahi bnu idriis wa huwa alwdiyu xaa xadaanaa bishr bnu mucaadin adariir wa huwa alcaqadiyu adariir saduuqun tirmidi nasaa-i bnu maajaha u wariyay qaala xadaanaa bishr bnu lmufadal qaala xadaanaa caasim bnu kulayb cabdulahi bnu idriis iyo waa bishir ibn lmufadal labadooda ayaa qaalaada ayagay u laabaneen qaala xadaanaa caasim bnu kulaybin can abiihi abihi marka waa saduuq rawaa lahu lbukhaariyu fii juزءi rafci اlyadayn wاlarbaca alaima alarbacana waa u wariya sunanka can waa'il bni xujirin qaala ra'aytu nabiya sal slam nebigaan arkay yusalii isagoo tukanayo faakhada shimaalahu bidixdiisau qabtay biyamiinihi midigtiisau ku qabtay ayb xadiidkan isnaadkiisu waa saxiix xadiid dheerowna ku jiray oo isagoo kalena muslim wariyey abu daawuudna uu soo saaray wa bihi qaala xadaanaa abu isxaaq alharawiyu ibraahimu bnu cabdillaahi bni xaatim ninkan saduuqun xaafid tukullima fiihi bisababi اlqur'an rawaa lahu tirmidiy bnu maaja qال أخبرنا هشيم قال أخبرنا الحجاج بن أبي زينب السلمي وهو أبو يوسف الواسطي صدوق يخطئ ضعف baa ku jira ninkan عن أبي cثمان النهدي عن cبدالله بن مسعوud qaala mra bي النبي slى الlه عليه وسلم nebigaa isoo maray وأna aniga oo waaضc yadii gacanteyda dhigay alyusraa bidixda calى اlyumnaa midigta korkeeda saaray bidixdii ayaan midigta saaray faakhada biyadii gacantayduu qabtay alyumnaa midigaysay fa wadacahaa wuxuu ku dejiyey cala alyusraa bidixda korkeeda ayuu dhigay marka marka sunnadu waxay tahay midigta in bidixda la kor saaro midigtaa la kor marina xadiidkan markuu imaamu nasaa'i wariyey sunanulkubraha waxa uu yidhi hayru hushaymin arsala hada alxadiid hushaym hayrkiisa xadiidkan waa irsaaliyey yani hushaym keligiisa xadiidka yani mawsuul ka dhiga hayruhuna waa irsaaliyey imaam axmedna xadiidka wuxuu ku cileeyey alxajaaj bnu abi zaynab alxajaaj bnu abi zaynab wuxuuna yidhi munkaru lxadiidi waaye xadiidkanna weliba waa daciifiyey imaam axmed ibnu cabdilbar istidkaarka wuxuu yidhi hada xadiidu haabit marka haddii xadiidiyadii hore iyo loo fiiriyo uun xadiidku asal uu leeyahay qaala baabu iftitaaxi lqiraa'ati qiraa'ada furfurashadeeda marka la taagan yahay qiraa'ada la furfuranaayo maxaa lagu bilaaba hadda wuxuu ka soo baxay qiblada in loo jeesto takbiiratulixraamkii rafculyadeynkii isticaadadii waxaan u jeedaa ducaa liftitaaxi isticaadadii wuxuu galaa hadda marka qiraa'adii iyo sidii loo aqrin lahaa ayb wbihi qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shayba qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun can xusaynin اlmucallim xuseyn bnu dakwaan almucallim can budayl bni maysarata can abiljawsa can caaishata qaalat meeshaa marka abuljawsa waxaa layihi lam yasmac min caaisha inqiaaca ku jira qaalat kaana rasuulu llahi sal slm nebiga wuxuu ahaa yaftatixu lqiraa'ata qiraa'ada wuxuu ku furfuranayay bialxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin ayuu ku furfuranayay xadiidkan marka ibnu cabdilbar labadiisa kitaab tamhiidka iyo kitaabka alinsaaf ibnu cabdilbar kitaabu wuxuu ka alifay mas'alaة اlbasmala fi faatixada marka la joogo basmalada ma la akrinaa ma la siraysanaa ma lala jahraa kitaab marka juz ayuu ka alifay madbuuc oo la yidhaha alinsaaf tamhiidka iyo kitaabkiisa insaafka labadaba xadiidkan wuxuu ku cileeyey irsaal lianna abaljawsaa laa yucrafu lahu samaacun min caaishata ciladaas buu marka leeyahay haddii xadiidka marka ciladaas riwaayatan waay diraayatanna maxaa macnaha xadiidkan macnihiis alimaamu shaafici wuxuu leeyahy xadiidkan macnihiisu waxa ay tahay suurad kale intaan loo gudbin faatixada uu ku bilaabi jiray faatixada marka waxaa la yidhaha suuratu alxamdu waa la yidhaha faatixada xadiidkan marka nas kuma aha hadda mana ku cadda bisin inaan la akhrinaynin ama in la siraysanayo labada midna kuma cadda keliya wuxuu sheegayaa qiraa'ada qiraa'adu waa marka la taagan yahay waxaa la aqrinaya faatixada iyo suuradda ka dambayso marka intuunan suurad kale gelin alxamdu lilaahi buu suuratu alxamdu lilaahi buu aqri jiray ayb marka xadiidkan alimaam maalig asaga wuxuu u deliishadaa inaan bisinba bisinku inuusan faatixadaba ka mid ahayn madhabka maaligna waa sidaas laa siran walaa jahran midna ma u akrinayaan eeg oo waxay leeyihin bismi illahi raxmaan iraxiim maba ka mid aha yacni faatixada aaya ma aha oo faatixada ka mid ah ee toddobada aayadood marka xaggee ku dhammaanaya aayadda toddobaad xaggee laga keena ama hadda kitaabka markaan fiirina bismi illahi raxmaan iraxiim kow aayadaa noo dhigan aayadda toddobaad marka faatixada toddoba aayad waay aayadda toddobaad marka madaxeeda waxa uu yahay ihdina siraat almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim aayadda toddobadii waa iskeeni marka jumhuurkana ama yacni quraada intoo in badanoo ka mida iyagu calayhim taas aayad ma ka dhigaayaan bismi illahi raxmaan raxiim ay aayad ka dhigaayaan marka inay toddoba aayadood faatixada tahay layskuma diidana laakiin toddobada aayadood say kala yihiin baa warkaas ku jira xadiidkan marka imaam maalig isaga wuxuu u qabsanaa bisinba lama sheegin uu leeyahay imaamu shaaficina wuxuu leeyahay suuradda waayo waxa laga hadlaayo suuratu alxamdu intuunan suurad kale akhrinin alxamdu buu akhri jiray qolyaha iyagana imaam axmed iyo imaam abuu xaniifa labadaa imaam in la siraystay qabaan bisinka iyagu waxay leeyihiin bisinku faatixadu waa ka mid yahay laakiin maadaama halkan aan lagu sheegin macnaheeda hoosa loo akhriyey waa imaamu shaaficina isaga waa la jahra bisinka saddexdaas madhab baa marka yaa ku dhex jirta wa bihi qaala midna marka diin cusub maaha mid diin cusub a ma jir ma jirta wa bihi qaala xadaanaa moxamed bnu sabaax qaala ahbaranaa sufyaanu wahuwa bnu cuyayna can ayuuba can qataadata can anas bni maalikin xaa وxadaثna jubaaraة بن الmغlis waa soo marna ضaciif qaala xadaثna abu cawaanة huwa alwadax بn cabdالlah الyshkuriي can qataadة can أnas bni maliki qaala kaana rasuulu الlahi sal slm nebigu wuxuu ahaa rasuulku wuxuu ahaa iyo وabu bakrin iyo abu bakr iyo وacmaru iyo cmar yftatixuuna alqiraa'ata qiraa'ada inay ku furfuranayeen bialxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin ayay ku furfuran jireen xagga macnaha kii horow unbuu ka yahay wixii kii horow ku jiraa kanna ku jira ayb marka xadiidkan anas dhowr riwaayo uu leeyahay in la fahmo u baahan yahay waa xadiidka ugu warka badan waay mas'alatlbasmala marka laga hadlayo shaaficiyaduna ay yidhaahdeen a'immada shaaficiyada waa mudaribba waa kay dhaheen isku wada khilaafeen waay ibnu xajar nukadka wuxuu leeyahay mudarib maaha mudarib ma aha waa la jamci karaa marka xadiidka anas marka riwaayaadkiisa marka la fiiriyo hadda annaga midaan hayna tee waayo waa riwaayati qataada canhu riwaayati qataada can anas marka ardayda qataada oo dhan xadiidkan anas marfuuc ahaanay u wariyeen rawowhu canhu marfuucan halkaas dhiga markan amaa xadiid xumayd xumayd can anas fa akaru yacni alaakhidiina can xumayd ardadii xumayd ka qaadatay badankood jacaluuhu mawquufan mawquufay ka dhigeen taana marka xumayd iyo qataada asxaabu qataada waxaan dhahnay xadiidku way rafciyeen badankood yacni kulligood waa rafciyeen ardaydii qataada ha rafciyaane qaabkay u wariyeenna waa in la fahmasay tahay ee akaru asxaabi qataada waxay u wariyeen sida ayuub saciid ibn abi caruuba shucbat bnu اlxajaaj shaybaan bnu cabdiraxmaan annaxwiy iyo kayrkoodba qataada markay ka warinayeen waxay u wariyeen bilafdi kaanuu yaftatixuuna alqiraa'ata balxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin laba baxtiyaa meesha ku jirto ka koowaad wuxuu yahay qataada horta asaga xadiidka marfuuc ahaana looga wariyey kaas war ma leh ardaydii qataada haddana lafdiga ay ku wariyeen macnuu samaynaa lafdiga ay ku wariyeen waa sidee inta badan asxaabu qataada lafdigay ku keeneen waa ka noo qoran kaanuu yaftatixuuna alqiraa'ata bialxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin marka sariix kuma ahan lafdigaani isqaatu bismillaahi in la ridayo oo aan la akhrinaynin ama in la siraysanayo wax ku cad maaha laakiin xadiidkan waa qabsan karaa sowmaha qofka siraysanayo wuu qaadan karaa kan oo wuxuu leeyahay alxamdu waa lagu bilaabaya qiraa'ada laakiin waa la siraysanaya bisinka waa la akhrina laakiin qolada imaam maalig oo kale oo isaga dhahaya maba la akhrinayo laa siran walaa jahran isaga xadiidkan riwaayadan marka nas kuma aha inaan bisinka in la ridaayo bisinka waa la ridaa ma dhihin riwaayadan keliya ma sheegin un bes waa laga aamuso bisinka ma la ridaa ma la akrinaa ma riwaayadan uma tacarumin ayb suuraddana alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin waa la dhahaa ayb shucba mar labaaduu xadiidka wariyey iyadoo weliba qundar uu ka warinayo riwaayati qundar can shucba can qataadata waxaa ku jirtay anas inuu yidhi falam asmac axada minhum yajharu bibismi illaahi raxmaan اraxiim ma aanan maqlin axad iyaga ka mida nebiga abubakar cumar oo la jahraaya bismi illahi raxmaan raxiim waa isbedelay soomaha lafdiga markaa tii hore iyo midaan isku macno lagama qaadanayo midaani waxaa ku jirta fiihi sariixu nafyi yani nafyi ljahri bilbasmala bisinka in lala jahrayba anfinay riwaayadan oo wuxuu leeyahay falam asmac minhum oo inuu asaga aanu ka maqlin falam asmac axada minhum yajharu bibismi illaahi اraxmaani اraxiim mana la dhihi karo waxaa laga yaabaa inuu gadaal joogay iyo lama dhihi karin leanna maalin walba nebigu waa tuka jiray sala allahu calayhi wasalam haddii maanta uu gadaal ku tukaday berri shalay gadaal ku tukaday doraad maalin walba gadaal meelus wax ka maqlaynin miyuu taagnaanaa qofkaas wakiic riwaayadiisa haddana timid wakiic can shucba can qataadata riwaayadaana waxay wa kaanuu laa yajharuuna bismi illaahi raxmaani raxiim lama jahri jirin ayay leedahay wsaaci can qataada riwaayat alawsaaciyi can qataadata waxay ahayd iyadana laa yaqra'uuna bismi illaahi araxmaani araxiim ma akhri jirin bismi illahi raxmaan raxiim laa fii awali alqiraa'ati walaa fii aakhiriha qiraa'ada hore horteeda iyo gadaasheeda midna ma akhri jirin waa midda muslim uu wariyey soo maa midaan muslimaa wariyey waana midda ay leeyihiin sababta marka keentay culimmada shaaficiyadu inay yidhaahdaan xadiidkan waa mudarib alfaadahan kala duduwan waay yaftatixuuna alqira'ata bialxamdu lilah kaas waa ogolyihiin kaanuu laa yusiru yacni laa yajharuuna laa asmacu axadan lam asmac axadan minhum yajharu bismi illahi raxmaan raxiim kaanuu yusiruuna bismi illahi raxmaan raxiim laa yaqra'uuna bismi illahi raxmaan raxiim fii awali alqira'ati walaa fii aakhiriha laa yadkuruuna bismi illahi raxmaan raxiim waxay leeyihiin marka waxyaabahan ma la jamcin karo laakiin ibnu xajar wuxuu leeyahy waa la jamci karaa laa yadkuruuna bismi illaahi raxmaan raxiim ay jahran waay jahar ahaan uma sheegi jirin laa yajharuunana waabatay hadda maisdiidayaan taas yaftatixuuna alqiraa'ata bialxamdu lilahi rabbi alcaalamiinna bisinka waa siraysan jireen hadday siraysteen inay faatixada ku bilaabi jireen ma diidayso sidaasuu marka ibnu xajar uu u yidhi marka la isku keeno maadaama la jamcin karo xadiidku waa haabit mudaribna ma aha yacni mucalna ma aha marka waxa uu hadalka badan ka joogo waa riwaayati anas ogaada riwaayada anas ha ka joogee weliba waa midda qataada oo siyaalo kala duwan loo wariyey waayahay wbihi qaala xadaanaa nasr bnu caliyin اljahdamiy wbakr bnu khlf wcuqbat bnu mukram whuwa albasriyu hiqat qaluu xadaanaa safwan bnu ciisa qaala xadaanaa bishr bnu raafic wa huwa alxaariiyu faqiih aciif ninkan waa aciif bishr bnu raafic safwan bnu ciisa huwa alqasaam hiqat muslim yaa u wariyey bukhaarina tacliiq ahaan iyo sunan arbacali qaala xadaanaa bishr bnu raafic wahuwa alxaariiyu faqiihun aciif daciifu lxadiid can abi cabdillaahi bni cami abi hurayra abu cabdillaahi dowsay maqbuulun abu daawud ibnu maajah baa wariye can abi hurayrata ana nabiya sal l slam nabiga kaana yaftatixu lqiraa'ata wuxuu ahaa qiraa'ada inuu ku furfuranayay bialxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin xadiidkaanna waa xadiidi abi hurayra xadiidkan ibnu cabdilbar insaafka wuxuu ku yidhi wa bishru bnu raaficin cindahum munkaru اlxadiid qad itafaquu calaa inkaari xadiidihi wa darxi maa rawaahu wa tarki اlاxtijaaji bihi laa yakhtalifu culamaau اlxadiidi fii dalika ninkan dacfigiisa culamaau lxadiid iskuma khilaafin binaan calaa dalika xadiidkan ninkaasuu daciif ku yahay abu hurayra waxaa kaloo laga wariyey buu yidhi oo weliba ansaxay fii hada albaab xadiidu alcalaa'i bni cabdiraxmaan oo maalik muwada'a uu ku wariyey xadiidkaasna waa xadiidka ugu sariixsan marka la fiiriyo bisinka in la siraysanayo oo markii la weydiiyey laakiin abu hurayra waxaan u jeedaa uu ku abu hurayra isaga madhabkiisa marka la fiiriyaan ka wada oo markii la su-aalay abu hurayra san yeelaa bismi illahi raxmaan iraxiim wuxuu yidhi iqra'haa fii nafsika iqra'haa fii nafsika hoos u akhriyo wahada madhab abi hurayra waay laakiin rasuulka saas maaha in abu hurayra waay wax dhahay marka xadiidkaas oo alcalaa bnu cabdiraxmaan baa yimid oo yaquulu lcabdu kaasaana ugu alimaamu alimaam ibnu cabdilbar wuxuu yidhi waa xadiidka ugu soo dhow oo ay deliishan karaan dadka ama bisinka siraysto ama kuwa bisinka faatixadaba ka mid ah kuwa dhahaya kana ugu dhow buu yidhi xadiid abi hurayra oo asaga waxaa ku jirtay yaquulu alcabdu rasuulka wuxuu yidhi sal l slam xadiidulqudsi ilaahay wuxuu leeyay addoonkayga wuxuu dhahayaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin qasamtu salaata baynii wa bayna cabdii salaada ani addoonkayga waa qaybsannay yaquulu cabdii addoonkaygu wuxuu dhahayaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin bismi illaahi lama sheegin addoonku alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ayuu dhahayaa xamidanii cabdii addoonkaygu waa ay ammaanay buu leeyahay marka alle marka wuxuu leeyahay alimaam ibnu cabdilbar xadiidkan waa ugu sariixsan yahay wa abcadu fi ta'wiil lama awili karuu leeyahay ataa kanuu isaga ugu soo dhoweyay calaa kullin riwaayadan hadda oo halkan noogu dhigay ibnu maaja ee xadiidi abi hurayra ah bishr bnu raaficay daciif ku tahay wa bihi qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shayba qaala xadaanaa ismaaciil bnu culaya can اljurayriyi can qays bni cabaayata wahuwa hiqat rawaa lahu albukhaariyu fi juزءi اlqira'ة waasxaabu sunan اlarbacة qaala xadaanii bnu cabdillaahi bni muqafal wiilkan marka cabdullaahi bni muqafal wiilkiisa waxaa la yidhi yaziid magaciisa waa yaziid wahuwa majhuulun fii xayizi اljahaalw ku jira lama garanayo can abiihi cabdullaahi bni muqafal waa saxaabigii qaala waqala maa ra'aytu qaala waxa uu yidhi wiilkiisa yaziidka waqalla maa waxaa yar buu yidhi ra'aytu inaan arkay rajulan nin ashadda calayhi uga adayg badan fil islaami islaamka dhexdiisa xadaan yacni wax la soo darisiiyo yani nin bidcada uga ad adag oo uga ka nacab oo yacnii waxa diinka lagu soo daro ausan yani sunnada aan ka mid ahayn qof uga ad adag nicitaankeeda macnaha ma aanan arag ayaa yaraa inaan arko minhu isaga ka adag fasamicanii waa imaqlay waana aqra' waanoo akhrinaya bismi illaahi araxmaani araxiim faqaala wuxuu yidhi ay bunaya wiilkaygiiow iyaaka walxadat waxaan kaaga digayaa waxa diinka lagu soo daro fainii sallaytu maca rasuulillahi sal l slam nebigaan la tukaday wa maca abi bakrin baan la tukaday wa maca cumara ayaan la tukaday wa maca cuhmaana falam asmac ma aanan maqlin rajulan nin minhum iyaga ka mid ah yaquuluhu oo dhahayo bismi illahi raxmaan raxiim kor u qaadayo faidaa qara'ta haddaad akhriso faqul dheh alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin dheh xadiidkan marka alimaamu nawowi khulaasada waa daciifiyey wuxuuna ku daciifiyey ibnu cabdillaahi bni muqafalkan wuxuuna yidhi waa majhuul ibnu cabdilbar insaafka wuxuu ku yidhi waama bnu cabdillaahi bni muqafal falam yarwi canhu axadun ilaa abuu nacaama qays bnu cabaaya fii maa calimtu intaan ogahay buu yidhi waman lam yarwi canhu ilaa rajulun waaxidun fahuwa majhuulun cindahum qofkii hal nin uu ka wariyana oo tawhiiq aan haysanin waa majhuul wاlmajhuulu laa taquumu bihi xujatun majhuulkuna xujo kuma qumayso zaylici ayaa nasburaayaha wuxuu yidhi tacliiqiyeyoo waxa uu yidhi maya ee cabdullaahi bnu burayda iyo abu sufyaan asacdi ayaa sidoo kale ka wariyey meeqa raawi buu leeyahay marka saddex cabdullahi bnu burayda abu sufyaankan iyo ninkan hadda ka warinayo oo qays bnu cabaaya mar haddii marka uu saddex raawi helay muxuu ka baxaa marka jahaalatulcayn majhuululcaynkau ka baxaa towhiiq hadduusan haysanin marka muxuu baaqi ku yahay mastuur waa majhuululxaal weli majhuululxaalkan waa daciif riwaayadiisa say ahaataba xadiidkan marka waa wuxuu daciif ku yahay ninkan marka ibnu cabdillahi bni muqafal jurayri laftiisa waa la isku khilaafay macmar can iljurayriyi qaala ahbaranii man samica bna cabdillaahi bni muqafal buu yidhi can abiihi marka saciid bnu iyaas aljurayri laftiisa waa la isku khilkhilaafay habab kala duduwan baa looga wariyey calaa kullin marka xadiidkan ma ansixin xadiid cabdillaahi bni muqafal ayb marka baabkaani marka baab oo warkiisu aada u badan yahay waaye khulaasadu marka waxa ay tahay saxaabada waa isku khilaafsanaayeen mas'alat اlbasmala marka qiraa'ada la joogo cumar bnu اlkhadaab saddex riwaaya laga wariyey waa lala jahraa waa la siraysanaa maba la akhrinayo cumar waa laga wariyey koo ibnu cumar asagaa lagama warinin waxaan jahri ahaynba waa la jahri jiray ibnu cabaas asagana akaru riwaa yani riwaayaadka kaso akaru riwaayaatihi ibnu cabaas waa la jahri jiray isagana bismi illaahiba shadaad ibnu awsna waa la jahri jiray oo saxaabada ka mida ayb qaar kaloo iyaguna saxaabada ka mida bisinka hoosay u aqri jireen waa siraysa jireen minhum abuu hurayra ka mida iyaguna ayb marka saxaabada ugu dambeyn aakhirka kitaabka insaafka ibnu cabdilbar wuxuu keenayaa marka saxaabadu inay isku khilkhilaafeen mas'aladan oo markaa isagana waxaad moodaa inuu u iilanayo bisinka in lala jahraba waxaad moodaa hadalka shaafici inuu aada ugu xaggiisa uu u iilanayo siday ahaataba mar haddii saxaabada laga wariyey siraysi iyo la jahridba masaladu marka masalo tabdiic ka dhalanaana maaha khilaafkeeduna masaajidda in buuq iyo khilaaf ay ka dhaliyana sax maaha dadkuna qaarkood inay yidhaahdaan masaajidkaad soo gaarto haddii bisinka lala jahrayana ku tuko haddii la siraysanayana ku duko haddii marka adigu un khilaaf iyo buuqna ha abuurin haddaad masaajid salaad yani aada gelaysid marka meeshaad joogtid dadka waxay fahmayaan inaad yani tixgeliso oo lianna ta'aalufka ayaa ka horeeyo kana mudan sunankan oo kale ayaa lagu dhaqmaa inta la yidhaahdo ama la dabaqayaa lagana taga marka buuq iyo furqa la abuuro ma fiicna bal maslaxadu waxay keenaya mararka qaar shayga mustaxabka in laga tago liajli dadka in markaa lasoo dumo oo ta'aaluf loo sameeyo ama wax la fahamsiiyo ayb marka calaa kullin marka masalada culummo badanna kutubay ka qoreen inkastoo axaadiidta jahriga toos u taabanayso xadiidkii waxaa uun ugu weyn nucaym almujmir can abi hurayra xadiidkaasna marka sariix kuma aha jahri oo wuxuu leeyahay abu hurayra salaada dukaday marka wuxuu yidhi faqara'a bismi illaahi raxmaani raxiim u aqriyey marka faqara'a see u aqriyey marka hal asara am jahr mise waa waa la jahray qara'a marka la yidhaahdo qara'a jahra ma aha macnaheedu lanna qiraa'adu acamu min aljahri walisraar waa ka caamsan tahay walidaalika axaadiidtani marka sariixeeda axaadiidta jahrigaee nebiga loo koryeelayo kuweeda sariixa ahna waa dacfi kama marna kuweeda ansaxayna sariix ma aha war waxbaa uun aad uma cadda xagga dilaaladan sheegaa marka marka la fiiriyo sunnada yaa u dhow marka la yidhaaha israarkaa u dhow waayo axaadiidta israarku qaarkoodda muslim iyo meelahaasay ku dhaceen kuwa jahriguna sariixoodu khadiibulbaqdaadi waxbuu ka alifay daara qutni laftiisa waxbuu isku dayey haddana maca dalika axaadiid sariix ahoo saxiix ah waa waxaa la dhihi karaa ma lehba laakiin wax uun waxaa weeyaan umuur marka ijtihaadka saa'iqa ku ah waaye oo markaa aan khilaaf iyo balbale inay dhaliso aysan ahayn hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allah wslm cla nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbi